runtii mawqifka ahlusunna waljamaaca waxa weeye dadka in lala dagaalamo waana cidda kaliya ahlusunna waljamaaca oo qoladaa la dagaalantoo baabi'isay oo haddana deegaamo badan ka xorayday haddana u taaganoo ummaddii u iftoonaysa in la yska dhiciyo qofkii ku dhinta inuu shahiid yahay qofkii ayaka dilaana inuu janno ilaahay rasuulkiisu ugu bishaareeye mowqifka marka ahlusunna waljamaaca culimaa'udiinka ahlusunna waljamaaca meel kastay joogaan waa in lala dagaalamo nimankaa oo waddanka laga suuliyo waa in waddanka lagu soo celiyo amni dowladda soomaaliyana waxaan ugu baaqaynaa inay nagu hogaamido nagu horkacdo oo meel kastoo la joogo nagu horkacdo ayna u oqoonsato culimmada soomaaliya inay yihiin culimmadaa dadka u danqanaysa